ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ayaa fuliyey mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday ciidanka militariga burkina faso kuwaasoo dhaliyey khasaare baaxad leh guuto ka tirsan ciidamada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weeraro dhabagol ah waxa ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga burkina faso kuwaasoo ku safrayey inta u dhexaysa deegaanada faada iyo bongo ee waddanka burkina faso bayaan ku qornaa luqadda carabiga oo ay soo saartay mu-asasada azallaaqa ee ku hadasha afka nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarka kamiinka uu ahaa mid aada loo soo qorsheeyey oo geystay khasaarihii ugu badnaa ee gaaray ciidamada burkina faso nusratul islaam walmuslimiin waxay shaaca ka qaaday inay geeri ku hubsadeen ugu yaraan boqol iyo afartan askari oo ka tirsan militariga burkina faso halka saanadihii militari iyo gawaaridii dagaal ee ay wateen ciidankaasi noqdeen kuwa la burburiyey iyo kuwa iyagoo bad qaba ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka waxaa weerarka lagu burburiyey ugu yaraan boqol toban iyo lix gaaray oo ay ku jiraan toddoba baabuur oo nooca gaashaaman ah halka nusratul islaam walmuslimiin ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan boqol toban iyo lix gaari iyo boqolaal isugu jira qorayaasha lidka diyaaradaha kuwa darandooriga u dhaca iyo kuwa fudud soddon iyo siddeed b k m toddobaatan qoray oo a k afartan iyo toddoba ah lix qori oo dhishiika ah labaatan iyo kow qori oo r b g ah iyo afar boqol oo sanduuq oo ay rasaasta noocyaheeda kala duwan ku jirto ayay ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen howlgalkan kamiinka ah ee weli hadalheyntiisu ka taagan tahay galbeedka afrika iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka bayaanka azallaaqa ka soo baxay waxaa lagu sheegay in weerarku aargud u ahaa muslimiinta ku nool wadamada maali burkina faso iyo naijer kuwaasoo waayadii u dambeysay la kulmayey weeraro gumaad ah oo uga imaanaya ciidamada militariga ee wadamadaasi saddexda ah nusratul islaam walmuslimiin waxay bayaanka ay soo saartay ku lifaaqday sawiro laga soo qaaday saanadaha hubka ee ay gacanta ku dhigeen